بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان qaala sheikh raximahullah waxa uu sheekhu ka soo hadlay inay iimaanka alla la rumaynaya ay ka mid tahay in la rumeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala asmaadiisa wan wanaagsan iyo sifaadkiisa sare ee kitaabka iyo sunnada ku soo aroortay iyadoo loogu sugayo min gayri taxriifin walaa tactiilin walaa takyiifin walaa tamhiil iyadoon laga leexinayn wejigeeda ama aan laga bedelayn lana inkirayn ama macnahay lahayd aan loo diidayn lana qaabaynayn oo kayfiyad aan loo samaynayn lana tusaalaynayn oo aan makhluuqaadka mathal iyo tusaale looga dhigayn laakiin se lagu marinayo ama loo sugayo kamaa jaa-at sidaa ay ku timid ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ku habboon waxa uu sheekhu yidhi markaa masaladii isagoo sii wada wa haadihi tani hiya iyadu caqiidatu ahli sunnati waljamaaca ahlu sunna waljamaaca caqiidadooda weeyi oo min asxaabi rasuulillaah rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisa ah iyo wataabiciina lahum biixsaan kuwii wanaagga ku raacay wuxuu yidhi caqiidadaa aynu soo tilmaannay waa caqiidadii ahlu sunna waljamaaca oo ah asxaabtii rasuulka iyo taabiciintii wahya iyadu allatii waa tii caqiidadaasi naqalahaa ay soo naqliyeen alimaamu imaamkii weynaaye abulxasan alashcariyu imaamkii abulxasan alashcari waa caqiidaduu soo naqliyee uu soo raray raximahullah ilaahay u naxariistay fii kitaabih kitaabkiisana uu ku soo naqliyey almaqaalaat ee can asxaabi alxadiid kuwa xadiidka ehelka iyo asxaabta u ah uu ka soo raray iyo wa ahli sunna sunnada ehelka kuwa u ah marka abulxasan alashcari calayhi raxmat ullah waxa uu ahaa imaam weyn oo a'immada ahlu sunnaha ka mid ah laakiin bidaayada taariikhdiisii hore maraaxil buu soo maray oo markii hore caqiidat اlictizaal ayaa uu qaatu muddo ku sugnaa haddana ibnu kullaab ayuu ku ta'ahuro caqiidadiisa u qaatay marxaladii u dembaysay ayaa madhabu ahli lxadiid ahlu sunnaha madhabkooda iyo muctaqadkii salafkee saxda ahaa u qaatay laakiin waxa ayaan daraa ashaaciradu waxay u nisbo sheegtaan uun marxaladaa labaad ee dhexe ee caqiidada aan saxda ahayn u qaatay taasunbay u nisbo sheegtaan oo waxa weeyaan ay weli ku dhegan yihiin laakiin marxaladiisan u dembaysay ee madhabka ahlu sunnaha uu qaatay abulxasan alashcari yacnii kuwa ashaaciradaee maanta u nisbo sheegtaa madhabkaas saxda ah yacni kagama daydaanoo marxaladaa dambe uma nisbo sheegtaan ee maraaxishaa hore uu ka soo gudbay kana toobad keenay ayaa waxa weeyaan ay u nisbo sheegtaan waana caqiido lunsan oo aan sax ahayn caqiidada ashaacirada laakiin abulxasan alashcari waa ka soo noqday waanu ka toobad keenay beri ayaanu ka yahay waana imaam min a'immati sunna qofka doonaya abulxasan inuu u nisbo sheegtaana dee waa inuu ugu nisbo sheegto mastaqara calayhi akhiiran wixii dambe ee uu ku sugnaaday maaha maraaxil horuu soo dhaafay inaad kaga dayato tidha ashcari baan ah waxa uu sheekhu yidhi wahya muctaqadkan saxdiihi allatii naqalaha alimaamu abulxasan alashcariyu waa tii uu soo raray imaamkii abulxasan alashcari raximah اllah fii kitaabihi almaqaalaat kitaabkiisa almaqaalaat la yidhaha uu ku soo raray can asxaabi alxadiidi wa ahli اsunna kuwa xadiidka iyo sunnada ehelka u ana uu ka soo raray oo waxaa la yidhaha ahlu اlxadiid ama ahlu اsunna ama atbaacu اsalaf ama asalafiyuun ama ahlu اlahar yacni alqaabtaas oo dhan waxaa loo yaqaanaa uun qofka sunnadii nebiga ku sugan xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam ku dhaqmaya raadkii rasuulka iyo asxaabtiisa haya ayuunbaa loo yaqaanaa ee xisbi ama jamaaco cusub ma aha ruux walbana way u furan tahay oo madhabka ahlu sunnaha ama ahlulxadiidka ama dariiqa salafku dee xero yaroo kooban oo cidhiidhiyo afar qof qaada maahee waxa weeyaan wax ummadda islaamka oo dhan qof kastoo nebi moxamed waddadiisii haya oo ka run sheegaya nisbada iyo itibaaca labadaba maaha iddicaa iyo af qofku inuu nisbada uu nisbo sheeganayo iyo itibaaca uu raacsan yahay labadaasi hadday isu raacdo oo dadkaa wanaagsanna uu ku abtirsanayo qowl ahaan iyo ficil ahaanna ugu toosan yahay wuxuu ku abtirsanayo waa salafi sunni ah oo ahari ah oo dariiqii sunnada haya walilaahi alxamdu walminna waana nicmo weyn laakiin haddii aanad hayn dariiqii yacni waxa weeyaan oo aanad raacin xataa haddaad ku abtirsato abtirsiintu waxba kuu tari mayso itibaaca muhiim ah waxau yidhi markaa wanaqalahaa ee uu soo raray muctaqadka waxaa kaloo soo raray hayru abulxasan hayrkii oo min ahli اlcilmi wاliimaan dadka cilmigiiyo iimaanka ehelka u ah ayaa soo raray qaala اwsaaciyu raximah اllah imaam اwsaaci waxau yidhi su-ila waxaa la weydiiyey aلzuhriyu imaam zuhri iyo wamakxuul makxuul waxaa la weydiiyey can aayaati ifaati aayaadka ifaatkaa la weydiiye oo la su-aalay faqaalaa waxay yidhaahdeen labadooduba amiruuhaa ku mariya kamaa jaaءat sidaa ay ku timid yacni aayaadka iyo nusuusta sifaatka amiruuha kamaa jaaءat sidaa ay ku timid un ku mariya oo yacni waxa weeyaan idinkoon ta'wiil iyo taxriif iyo tamhiil midna aanu la iman amiruuha kamaa jaaءat maaha tafwiid in la bandhigayo xataa macaanideedii waayo ahlu sunnaha madhabkoodu waa ihbaat اlmacaani wa tafwiid اlkayfiya ahlu sunnuhu waxay bandhigaan oo cilmigeeda alle ay u celiyaan oon axad kale ogeyn waa sifaadka qaabkooda iyo kayfiyaadkooda laakiin macaanida ay sifaadku tusinayaanay xambaarsan yihiin way sugaan laakiin mufawidadu dee iyagu way wada tafwiidinayaan allafd walmacna marka amiruuha kamaa jaaءat waxa weeyaan maaha tafwiidkiie waa macaanideedana in la sugo iyadoon tamhiil iyo takyiif iyo tashbiihna lala iman wa qaala waliid ibnu muslim waliid ibnu muslimna wuxuu yihi raximah اllah su-ila waxaa la weydiiyey maaliku maalik iyo wlawsaaciyu awsaaci iyo wlayث bnu sacdin layث ibnu sacd iyo wasufyaan اthawriyu iyo sufyaan athawri raximahum اllah dhammaantoodba allah u naxariista can اlahbaar waxaa la weydiiyey axaadiiثii alwaaridati ku soo aroortay fi sifaati sifaatka faqaaluu waxay yidhahdeen jamiican dhammaantood amiruuha mariya axaadiiثa sifaatka kamaa jaaءat sida ay ku timid bilaa kayfin yacni kayfiye iyo qaabayn la'aanteed yacni iyadoon la qaabaynayn oon la takyiifinayn sideedaa ku mariya oo suga wa qaala lawsaaciyu awsaacina wuxuu yihi raximahu اllah ilaahay u naxariistee kunnaa waxaanu ahayn walxaal attaabicuuna mutawaafiruun taabiciintii oo jooga ayaa waxaanu ahayn buu yidhi awsaaci naquulu kuwa yidhaahda ina allaha alle subxaanahu nasahnaa oo ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufnaaye calaa carshihi carshigiisa ayuu ka sarreeyaa wanu'minu waxaananu rumaynaynaa bimaa warada waxa ku soo arooray fi sunnati sunnada oo min asifaati sifaatka alla ah walammaa su'ila markii la weydiiyey rabiicatu bnu abi cabdiraxmaan rabiica ibnu abi cabdiraxmaan shaykhu maalikin oo maalik sheekhiisa ahaa raximahu llah can ilistiwaa'i istiwaha markii la weydiiyey qaala waxau yidhi rabiica alstiwaau istiwuhu hayru majhuulin waa mid aan laga jaahilahayn oo la garanaayo walkayfu qaabka iyo kayfiyada uu ilaahay carshigiisa uga sarreeyaana hayru macquulin waa mid aan la fahmi karayn ama aan la garanayn kayfiyadu wa min allaahi ilaahay xaggiisaanay ka ahaatay alrisaalatu farriinta iyo risaalada iyo waxyiga alla uu soo dejiinay ilaahay xaggiisuu ka ahaaday wa cala arasuuli rasuulkana dushiisa waxa ah albalaagu lmubiinu gaadhsiin cad wa calaynaa innakana dusheenna waxa ah altasdiiqu rumayn iyo hoggaansan walamaa su-ila markii la weydiiyey alimaamu maalik imaamu maalikna markii la weydiiyey raximahu llah can daalika istiwaha qaala wuxuu yidhi alistiwaa'u sarraynta ilaahay carshigiisa ka sarreeya macluumun mid la garanayo weeyi walkayfu qaabka uu uga sarreeyaana majhuulun waa mid aan la garanayn hadda imaamu maalik ma odhan waa hayru mawjuud yacni kayfiyadu waa mid aan jirin laakiin wuxuu yidhi waa mid aan la garanayn marka maxaa laga garanayaa majhuul marka uu yidhi ee aanu wax macduuma ku tilmaamin maxaa laga fahmayaa inuu alle yacni sifaatkan ilaahay dee kayfiye inay leeyihiin laakiin kayfiyada inakaan garanayn garasho la-aantaaduna daliiluma aha cadam inaanay jirin waayo wax kastoo mawjuuda laa yutasawar ilaa bikayfiya soo maa wax kastoo jiraa dee qaab iyo kayfiye unbuu leeyihi haddii kale cadam buu noqonaya markaa صiفaatka rabi laha kayf lakinana laa naclamuha waa ayru majhuul waxaan ujeedaa waa غayru macquul oo kayfiyaadku waa majhuul wuxuu yihi markaa imaamu maliك alاstiwaaء saraynta ilaahay carshigiisa ka sareeya macluumu waa la garanaya oo dee marka la leeyahay aلraxmaanu calى اlcarشhi اstawaa ay calىa wاrtafaca waa macno carabiga lagu yaqaano macluumoo culuwi iyo sarrayn tusinaya waana kamaal ilaahay uu leeyahay inuu sarreeyo ilan hoosayntu waa nuqsaan sarrayntuna waa kamaal kamaal iyo dhammaystiran allah aynu u sugayno weeyi walkayfu walidaalika kuwa idhaahda dee ilaahay meel walba uu joogaa fii kulli makaan yacni waa nuqsaan iyo in iyo ceeb ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku tilmaamayaan ilaahayna wuu ka nasahan yihi waayo meel xun iyo meel san iyo meel nijaasa iyo meel daahira iyo meel kale fii kulli makaan bay leeyihin waa caqiida baaila caqaa'id ulislaam aan ka mid ahay walkayfu kayfiyada iyo qaabka uu ilaahay carshigiisa uga sarreeyaana majhuulun waa mid aan la garanayn haddii lagu idhaa siduu uga sarreeya allahu aclam dheh anugu ma garanayo maskaxdayda iyo maankaygu ma keeni karo oo wax allo wuxuu ilaahay sifaad leeyahay yacni kayf in lagugu weydiiyaa waa kalad ma bannaana haddii lagu weydiiyana allahu aclam cilmiga ilaahay u celi ha isku qaadin wax kasta oo maankaa ku soo dhaco kayfiyaana faallaahu bikhilaafih ilaahay wuu khilaafsan yahi waayo maskaxdaada kumaba soo dhici karto kayfiyada sifaadka rabbi maba qaadi karti wax kastoo tasawurtana waa min ashayطaani allahu bikhilaafih ilahay waa khilaafsan yahi waa ka duwan yahi waliimaanu in la rumeeyo bihi istiwahaasi waajibun waajib weeye ayuu maalig yidhi wasu'aalu in laysweydiiyaa canhu istiwuhuna bidcatun bidco weeyaan oo yacni kayf in lays yidhahdaa waa bidco uma qaala lisaa'ili dabeed saa'ilkii wax weydiinaya maalig wuxuu ku yidhi maa araaka war kuuma arka ilaa rajula suu'in nin xun mooye wax kale kuuma arko wa amara bihi wuxuu amray in la bixiyo oo fa ukhrija majliskii maalig waa laga saaray yacni wuxuu yidhi ninka sifaadkii ilaahay yacni waxa weeyaan kayf leh waa nin xun majliskiisiina waa laga saaray wa ruwiya hada almacna walidaalika ahlulbidaca sifaatka ilaahay inkiraa yacnii musiiboo dhammi waxay uga timid tasawuraadkan adhaantooda iyo maskaxdooda ay ku sawiranayaan iyo kayfiyaadkan waxaan jirin oo ilaahay ka nasahan yahay ayay tasawurayaan dabadeed si ay waxaa u diidaan ayay sifaadkii o dhan inkirayaan laakiin xaqiiqada waxa ay tahay waxaan iyaga maskaxdooda ku soo dhacay sawirteen ilaahay wuu ka nasahan yihi wa qaala imaamu abi cabdiraxmaan waxa u ihi imaamkii weynaa abu cabdiraxmaan cabdullaahi bnu mubaarak raximahu raxmat ullaahi calayh nacrifu rabbanaa rabbigeen waxaan ku garanaynaa subxaanahu nasahnaaye biannahu rabbigeen fowqa samaawaati samooyinkii samooyinkiisa inuu ka sarreeyo oo calaa carshi carshigiisa uu ka koreeyo baa-inun oo uu ka fogeeya min khalqihi khalqigiisana yacni khalqigiisa mid ku milmoo dhex galay ma aha rabbi oo dhex jooga tacaala allahu can dalika culuwan kabiira taa ilaahay waa ka nasahan yahay waana ka sarreeya carshigiisuu ka sarreeyaa khalqigiisana waa ka fog yahay halkaasuu laakiin ka soo maamulayaa oo yudabiru almra min aلsamaa wa kalaamul a'immati a'immada hadalkooda fii haada albaabi baabkan ay kaga hadleen kaiirun waa fara badan yahay jiddan aad buu u badan yahay oo laa yumkinu ma suurtoobaysa naqluhu in lagu soo raro fii haadihi tani alcujaalati ee degdega ah yacni risaaladan yar ama muxaadaradan degdega ah wax lagu soo wada rari karo wuu ka ballaadhan yahay hadalka a'immadu waman araada ruuxa doona alwuquufa inuu ku joogsado calaa kaiirin in fara badanoo min daalika hadallada a'immada ka mid ihi falyuraajic ha u noqdo maa katabahu waxay qoreen culamaau sunnati culammada sunnadu fii hada albaab fii haadaa kani ay ka qoreen albaabi ee baabka ah ha u noqdo ma katabahu culamaau sunnati fii haadakani albaabi ee baabka ah milu kitaabi sunna wa haadaakaasina yacni maktuubka ay culimmadu ka qoreen milu kitaabi sunnati waa sida kitaabka asunna la yidhaahdo ee licabdilaahi ibni limaami axmed u sugan cabdilaahi oo yani ibn اlimaami axmed axmed ibnu xambal imaamkii weyna uu dhalay wa kitaabu tawxiid iyo kitaabu tawxiid kitaabka la yidhaahdo oo lilimaami اljaliil imaamkii weynaa u sugan muxamed ibnu khusayma muxamed ibnu khusayme la odhan jiray wa kitaabu الsunna iyo kitaabka sunnada oo u sugan liabilqaasim allalakaayi aabari abilqaasim allalakaayi aabari uu leeyahay wa kitaabu الsunna iyo kitaabka asunna la yidhaahdo ee liabi bakr ibni abi caasim abi bakr ibnu abi caasim uu leeyahay yacni kutubta caqiidada inta badan aliimaan ama altawxiid ama asunna ayaa asmaadooda inta badan lagu ilaaqa kutub lictiqaadka ka hadlaya masaladan wa jawaabu shaykh اislaam ibnu taymiyata liahli xamaa iyo jawaabtii uu ka bixiyey shaykhu lislaam ibnu taymiya ahlu xamaa uu ugu jawaabay wahuwa kaasina jawaabun cadiimun waa jawaab weyn oo kaiiru lfaa'idati faa'iidadiisu ay fara badan tahay oo qad awdaxa uu ku caddeeyey fiihi jawaabkaasi sheekhu raximahullah allah u naxariista caqiidata ahli sunnati ahlu sunnaha caqiidadooda wa naqala waxaanu ku soo raray sheekhu fiihi jawaabkaasi alkaiira in fara badanoo min kalaamihim hadalkoodii ka mid ah iyo waladillata adiladii ayuu ku soo raray alsharciyata ee sharciga ahayd iyo walcaqliyata adiladii caqliga ahayd yacnii adiladii naqliga ahayd ee kitaabkiiyo sunnada iyo kuwii caqliga ahaa labadaba wuu ku soo raray calaa sixati maa shay saxiixnimadiisa ayaanu ugu soo raray qaalahu ay yidhaahdeen ahlusunnati ahlu sunnuhu waxay ahlu sunnuhu yidhaahdeen saxnimadiisa ayuu adiladaa naqli iyo caqliba isugu keenay iyo wa buطlaani maa shay baadilnimadiisa kaasoo qaalahu ay yidhaahdeen khusuumuhum ahlu sunnaha kuwii ka soo horjeeday la doodayey wahaakadaa waxaa la mida kutubtaa sunnada laga qoray risaalatuhu shaekhulislaam risaaladiisa almawsuumatu ee lagu calaamadiyey ama lagu magacaabay bitadmuriyati risaaladiisa tadmuriyada ku suntan ee loo yaqaano atadmuriya ayaa iyaduna ka mid ah oo faqad basada waa ku fidiyey sheekhu fiiha risaaladaasi almaqaama maqaamkan caqiidada uu kaga hadlaayo waa ku balballaadhiyey wa bayana waxaanu ku caddeeyey fiiha dhexdeeda caqiidata ahli sunnati ahlu sunnaha muctaqadkoodii ayuu ku caddeeyey biadilatiha iyadoo muctaqadkaasi adiladiisii uu wato ama caqiidadaasi iyadoo adiladeedii wadata annaqliyati waalcaqliyati adiladeedii naqliga ahayd ee kitaabkiiyo sunnada laga soo raray iyo tii caqliga ahayd labadaba oo naqli ahaan markuu ugu qanciyo waxyiga kitaabkiiyo sunnada ayuu xataa caqli ahaan iyo garashadoodana ugu qancinaya iyo wاradd calى اmukhaalifiin waxaanu ku caddeeyey alradd iyo waradda radinta uu radinaayo sheekhu cala almukhaalifiina kuwa ahlu sunnaha ka soo horjeeda bimaa shay ayaanu waxa weeyaan ku radiyey yudhiru caddaynaya alxaqa xaqa oo wayadmaqu baabi'inaya albaatila baatilkana likulli man mid kastana yacnii xaqa u caddaynaya baatilkana ka baabi'inaya kaasoo nadara eega likulli man mid kastoo nadara eega fii daalika arrinkaasi yacni rasaa'ilkaa iyo ruduuddaa iyo ajwabadaa sheekhu uu qoray yacni cid kastoo ku eegta oo min ahlilcilmi ahlulcilmiga ka mid ah biqasdin saalixin ujeeddo wanaagsan ku eegta wa raqbatin fii macrifati alxaqi iyo doonis ay doonayaan xaqa garashadiisa yacni sheekhu waxa uu muctaqadkii ku caddeeyey mukhaalifiintana uu ku radiyey wa xaqana u muujinaya baatilkana ka burburinaya cid kastoo culimo ah oo niyo wanaagsan iyo xaqdoon ku eegtoo ku fiirisa wa kullu man khaalafa cid kastoo khilaafta ahla sunnati ahlu sunnaha fii ma ctaqaduu waxay ka ictiqaadiyeen fii baabi alasmaa'i waasifaati baabka asmaada ilaahay magacaanta alleh iyo tilmaamaha rabbi yacnii cid kastoo ahlu sunnuhu wixii ay ka ictiqaadiyeen ku garab martoo ku khilaaftay fainnahu axadkaasi yaqacu wuxuu ku dhacayaa walaa budda shaki la'aan iyadoo lama huraanoo marnaba aanu ka badbaadayn wuxuu ku dhacayaa fii mukhaalafati اladila adilada khilaafkeeda adiladii annaqliyati ee naqliga loo nisbeeyey raritaanka la soo raray waa adilada waxyiga iyo walcaqliyati tii caqliga loo nisbeeyey yacnii adilada naqligaa iyo ta caqliga aba shaki la'aan wuu khilaafayaa qof kastoo ahlu sunnaha dhinac maraa maca tanaaqudi lwaadixi iyadoo khilaafkaasi ay la socoto iska horimaatin cad si cad isagoo isku burinaya o isaga hor imanaya fii kulli maa yubituhu wax alla wuxuu sugayo oo wayanfiihi uu diidayo arrintaasina waa dhab oo cid kastoo ahlu sunnaha baabkan ku khilaaftay waxay ku dhacaysaa tanaaqudka iyo iska horimaatinka ugu foosha xun leh oo waxay immika soo sugayeen ayay daqiiqada kadib anfinayaan waxay mar dhoweyd anfiyeen ayay haddana marka ku xiga sugayaan waa tanaaqud amaa ahlu sunnati waljamaacati ahlu sunna waljamaaca miyaa faahbatuu waxay u sugeen lilaahi alle subxaanahu nasahnaaye maa ahbatahu wuxuu u sugay alle linafsihi naftiisa fii kitaabihi lkariim kitaabkiisa sharafta badan uu ugu sugay aw ahbatahu ama uu u sugay lahu alleh rasuuluhu rasuulkiisu uu u sugay muxamedun muxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam fii sunnatihi sunnadiisa uu ugu sugay alsaxiixati ee saxiixee ka sugan ihbaatan sugid bilaa tamhiilin yacnii tashbiih iyo u ekaysiina aanay la socon wanazahuuhu waanay ka nasaheen rabbi subxaanahu nasahnaaye can mushaabahati khalqihi khalqigiisa inuu shabaho way ka nasaheen tansiihan nasahid berii'an beri ka ah min ataciili taciil inay sifaadkii u diidaan ama ay macnahoodii ka madhnaysiiyaan waxa uu sheekhu tilmaamo uu yidhi ahlu sunnuhu waxay ilaahay subxaanahu wa tacaala u sugeen wuxuu naftiisa kitaabkiisa ugu sugay ama nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sunnada saxiixa ugu sugay ihbaatan sugid bilaa tamhiilin u ekaysiin iyo tusaalayn la'aanteed ah macnaha iyagoon khalqigiisii ku shabbahayn oon maal iyo wax lamida u samaynayn ayay u sugeen wanasahuuhu waanay ka nasaheen alle subxaanahu nasahnaaye can mushaabahati khalqihi khalqigiisa inuu shabbaho tansiihan nasahid berii'an beri ka amina taciili inay sifaatkii ka cailaan oo u diidaan marka caqiidatu ahli sunna waljamaaca waa ihbaatun bilaa tamhiil wa tansiihun bilaa taciil labadubana waxay ku cad yihiin laysa ka milihi shayun wa huwa samiic اlbasiir laysa ka milihi shayun waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala wax lamidihi ma jiro waa tansiihun bilaa tactiil yacnii mumaahaladii khalqigiisa ayay u diidayaan oy ka nasahayaan sifaadkiina kama cadilayaan oo dee waa tan aayadda ku xigtaa wa huwa alle assamiicu waa ka maqalka badan leh sifatu samci baa loo sugayaa albasiiru ee aragga badan leh sifatulbasar baa loo sugayaa markaa samciga iyo basarkana waxaa loogu sugay waa ihbaatun bilaa tamhiil iyadoo maqal iyo arag loo sugayo ayaan makhluuqiisa loo ekaysiinayn oo ilaahay wuxuu maqlayaa maqal isaga u cunnama oo laa'iqu ah makhluuqaadkuna waxay maqlayaan maqal iyaga taagdarradooda iyo daciifnimadooda ku habboon oo gidaarkaa wax xaggaa ka xiga dee waxa weeyaan arki mayse waxaa laga yaabaa qofku dhowr mayl ama dhowr mitir hadduu kaa durkana dee codkiisa inaad maqli weydo markaa maqalka iyo aragga alleh waa mid ilaahay u cunnamo ku habboon oo caam ah oo wax walba uu arkayuu maqlayo dee adiga maqalkaaga iyo araggaaguna waa mid ku habboon daciifnimadaada iyo taagdarradaada oo waa kaa gidaarka aan dhinacaa u dhaafayn markaa sifada sug ee tamhiilna ha la iman oo ilaaha khaaliqa makhluuqiisa ha ku shabihi marka wahuwa samiicu lbasiir waa ihbaatu sifa haddana bilaa tamhiil waayo ahlubidcu maxay leeyihin qaarna waxay yidhaahdeen waxba ma maqlayo maqalkii bay u diideen waa ahlu taciilkii tacaala allahu can dalika culuwan kabiira yacni makhluuqa maqal la-aantu ma nuqsaan iyo iinbay ku tahay mise kamaal iyo sharaf dee waa nuqsaan soo maaha waa dee nuqsaan dadka uu ka hooseeya un waxba hadduu arki waayo waa nuqsaan sifadii aad aduu lahayd ayuu waayey marka waxaa aadamihii iyo makhluuqiiba nuqsaan ku ah waa maqal la-aan iyo arag la-aane khaaliqii dee cirkiiyo dhulka iyo inta udhaxaysaba abuuray inaad ku sifaysaa dee waa caqli xumo iyo cilmi la-aan iyo diin darro weeye marka yasmac wayubsir marka ahlu bidaca qaarkood way anfiyeenoo dee tactiil iyagu waxay yidhahdeen laa samca walaa basarba qaarna waxay yidhahdeen annaku maqalkan iyo araggan makhluuqun baanu garananaaye wuu maqlayaa waanu arkayaa laakiin waa kaayagoo kale waa mushabbihadii waa kuwa khaaliqa makhluuqa u ekaysiinaya labaduba way hallaabeenoo way lumeen mushabbihada iyo mucadiladuba ahlu sunnaha ilaahay hidaayada ku hanuuniyo waxay yidhaahdeen waanu maqlayaa waanu arkayaa laakiin araggiisa iyo maqalkiisu keenna la mid ma aha waa ku isaga u cunama marka waanay sugeen khalqigiisiina kumay shabihin nuqsaantii way ka nasaheenoo way u diideen laakiin sifaadkiisii may inkirina way u sugeen fafaazuu waxay ku liibaaneen marka ahlu sunnuhu bisalaamati inay ka nabad galaan min atanaaqudi isburin iyo iska hor imaatin wacamiluu waanay ku camal faleen biladilati adilada kullihaa dhammaanteed walidaalika ahlu sunnaha hadalkoodu mar keliya iska hor iman maayo waayo kitaabkiiyo sunnaday ka qaadanayaan walow kaana min cindi hayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira sidaan kitaabka alle isaga hor imanayn ayaa kuwa qaatay hadalkooduna aanu isaga hor imanayn wa haadihi tani sunnat ullah waa ilaahay sunnadiisa subxaanahu nasahnaaye fii man ciddii dhexdooda uu ku jideeyey waa habdhaqanka iyo waddada alle uu ku jideeyey fii man tamasaka yacnii iskhilaaf la'aanta iyo iska hor imaatin la'aanta iyo tanaaqud la'aanta iyo toosnaantu waa sunnatullaahi fii man jidkii ilaahay ku jideeyey fii man tamasaka cidda cuskata bilxaqi xaqa walan tajida lisunati illaahi tabdiila nin xaqa cuskaday marna iska hor iman maayo alladii xaqaasoo bacaa alla uu ku soo diray bihi xaqa rusulahu rusushiisa yacnii qofka cuskada xaqii ilaahay rusushiisa ku soo diray wa badala wuscahu ee inta karaankiisa iyo awooddiisana ku bixiya fii daalika xaqaasi inuu gaadho oo wa akhlasa u badhaxtira lilaahi allana fii talabihi doondoonidiisa uu raadinayo an yuwafiqahu inuu waafajiyo alla lilxaqi xaqa oo wayudhira uu muujiyo xujatahu xujadiisa kamaa qaala tacaala siduu allah uu yidhi korreeye bal eh naqdifu waxaanu ku ganaynaa bilxaqi xaqa cala albaaili baailka ayaanu ku ganaynaa oo fayadmaquhu wuu baabi'inaya yacnii maskaxdu caanaha ka dhigaya ama digada ka dhigaya u burburinaya ilaa addimaaq waa maskaxda marka qofkaa madaxii baa laba laga kala dhigay soo maad maqal yani qofka dee markaa waa qof la dilay oon ka soo kacay marka macnuhu waxa uye xaqaanu baailka ku ganaynaa oo baailkiibuu madaxa ka burburinaya oo baabi'inaya faidaa huwa waaba isagoo baailkii markaa isla markiiba mar alla markaanu xaqa ku ganno zaahiqun zuulaya oo baaba'aya walakum waxaa idiin sugnaaday alweylu hoog ayaa mimaa kii idinka sugnaaday tasifuuna aad tilmaamaysaan waxaad ilaahay ku sifaynaysaan ee ilaahay ka nasahan yahay iyo baailki iyo xaqdarradaad ku hadlaysaan hoog iyo halaag baa idinku sugnaaday ood ku mudanaysaan wa qaala alla wuxuu yidhi tacaalaa korreeye walaa ya'tuunaka kuula iman maayaan nebi allow kuwan ku diidani bimatalin tusaale kuu keeni maayaan ilaa hadday kuula yimaadaanse ji'naaka waxaanu kuula imanaynaa bilxaqi xaq baanu kuula imanaynaa iyo wa axsana mid ka wanaag badan tafsiiran xagga caddaynta macnaha gaalada iyo mucaaridiintu shubho kastoy kuu keenaan iyo ishkaal kastoy kugu soo arooriyaan waxaad ishkaalkaa ku ishkaal bixiso oo xaq ah oo ka tafsiir iyo caddayn badan ayaanu kuu keenaynaa waqad dakara wuxuu sheegay alxaafidu xaafidkii weynaaye ibnu kaiir ibnu kaiir raximahu اllah allah u naxariistee fii tafsiirihi tafsiirkiisa wuxuu ku sheegay almashhuuri ee caanka ah cinda kalaamihi markii uu ka hadlaayey calaa qowli illaah ilaahay hadalkii uu yidhi caza qaalibha wajalla weynaaye ina rabbakum rabbigiin allahu alla weeyi alladii allihii khalaqa abuuray asamaawaati samooyinka iyo walarda arlada fii sitati ayaamin maalmo lixa ku abuuray uma stawaa dabeed ilaahay wuxuu ka kor noqday oo uu ka sarreeyey cala alcarshi carshiga kalaaman hadal buu yidhi ibnu kaiir fii haada albaabi kalaaman hadal buu ka yidhi hadalkaasoo xasana wanaagsan fii haadaa kani albaabi ee baabka ah hadalkaa wanaagsan oo yaxsunu ay wanaagsan tahay naqluhu in lagu soo raraa haahunaa halkan licidami faa'idati faa'iidadiisa weyn darteed hadda waxaad ogaataa ibnu kaiirna caalim sunni ah oo madhabu salaf ku sugan oo weyn buu ahaa madhabkiisuna uu shaafici yahay innaguna haddaynu soomaali nahay waxaynu aad ugu nisbo sheeganaa imaamu shaafici shaaficiyaynu nahay innaku hadda shaafici wax badan ku khilaafsan oo dad fara badan oo shaaficiye sheegtaa xataa madhabka meesha uu ka maray kama maraan way khilaafaan ibnu kaiir oo madhabu shaafici ku sugnaa bal hadalkuu muctaqadkii ahlu sunnaha ka leeyahay eeg marka haddaad shaafici tahay dee ibnu kaiir raac haddii kale dariiqo kale u baydh qaala waxau yidhi ibnu kaiir raximah اllah allahu naxariista maa nasu yacni hadal naskiisu uu yahay linnaasi dadka waa waxay ku leeyihiin dadku fii haadaakani almaqaama ee maqaamka ah dadku maqaamkani waxay ku leeyihiin maqaalaatun hadallo kaiiratun fara badan jiddan aad u fara badan waa maqaamkii maqaamkan caqiidada iyo asmaada iyo sifaatka alla loo sugayo dadku hadal badan bay ku leeyihiin buu yidhi ibnu kaiir oo laysa haadaakani aanu ahayn mowdicu bastiha meeshii lagu fidinayey lagu balballaadhinayey wa innamaa yuslaku waxa uu la marayaa fii haadaakani almaqaami ee maqaamka ah maqaamkan muctaqadka waxaa laga marayaa uun madhab asalafi asaalix dadkii wanaagsanaa ee hore halkay ka mareen unbaa laga marayaa maalikin maalik ahaa yani slkii buu sii cadaynaya ee maalikin maalig ahaa iyo wlawsaaciyi awsaaci iyo wthawriyi thawri iyo wlayth bni sacdin layth bni sacd iyo wshaaficiyi shaafici iyo waأxmeda axmed ibnu xambal iyo waisxaaq bnu rahaweyhi iyo wagayrihim gayrkood oo min aimati اlmuslimiina aimadii kale muslimiinta ka mid ahaa qadiiman hore iyo waxdiian yani wakhtigii dambeba wakhti hore iyo wakhti dambeba wa huwa madhabkaa salafka ee sifaadka la marinayaa waxa weeyi imraaruhaa sifaatkii in la mariyo kamaa jaa-ad sidaa ay ku timid loo sugo min hayri takyiifin iyadoon la qaabaynaynun la odhanayn qaabkaasay leedahay walaa tashbiihin tashbiihina aan lala imanaynoon khaaliqa makhluuqiisa lagu shabahay walaa tactiilin lana cadilayn oo sifaadka rabbi ilaahay aan laga cadilayn oo aan loo diidayn ama macnaheedii aan la inkirayn wاظaahiru ظaahirka almutabaadiru u soo degdegaya ilىa adhaani اlmushabihiin kuwa khaaliqa makhluuqiisa ku shabaha maskaxdooda daahirkan usoo degdegayaana manfiyun waa mid loo diiday can illaahi ilaahay waa laga anfinaya maxaa yeelay faina allaha alle laa yushbihuhu ma shabaho shay-un shay oo min khalqihi khalqigiisa ka mid ah walayse ma ahaanin shay-un shayna ka milihi ilaahay mid la mid a shay ilaahay la midihii ma jiro wa huwa alle asamiicu haddana ka maqalka badan weeyaan albasiiru ee aragga badan waxa uu sheekhuu yidhi daahirkan kuwan khaaliqa makhluuqa ku shabaha maskaxdooda usoo degdegayana ilaahay waa laga anfinayaa oo waa kaynu hadda sheeganay oo marka maqal la sheego kii dadkunba usoo degdegaya marka arag la sheego kii dadkunba usoo degdegaya markaa shubhadaa iyo usoo degdegaysa ilaahay waa laga anfinayaa oo rabbi taa waa ka hufan yahay waanu ka nasahan yahay bale iskaba daaya alamru amarku kamaa qaala ala'immatu waa siday a'immadu yidhaahdeen minhum waxaa ka mida nucaym ibnu xamaad qaala kamaa qaala ala'immatu sida imaamyadii hore ay yidhaahdeen minhum waxaana ka mida nucaym ibnu xamaad alkhusaaciyu shaykhu lbukhaari nucaym ibnu xamaadow sheikhii bukhaari ahaa qaala wuxuu yidhi nucaym ibnu xamaadow shaykhu lbukhaari ah man shabaha allaaha ninka ilaahay ku shabaha bikhalqihi khalqigiisa u ekaysiyaa faqad kafara waa gaaloobay waman jaxada ninka diida maa wasafa allaahu ilaahay wuxuu ku sifeeyey bihi maaga nafsahu naftiisa ku sifeeyena faqad kafara waa gaaloobay lababa gaalnimuu ku sheegay oo ninka yidhaahda khaaliqu makhluuqiisuu la mid yaho sifaadkiisu waa sifaatka dadka uun waa gaalnimo ninka yidhaahda sifaatkan maba laho laa yasmac walaa yubsir mana arkayo mana maqlayana gaalnimo ayuu ku tilmaamay yacni tashbiih iyo tactiilkiiba walayse kuma sugna fii maa wasafa allahu wuxuu ilaahay ku tilmaamay bihi maaga nafsahu naftiisa iyo walaa rasuuluhu rasuulkiisu wuxuu ku sifeeyey toona tashbiihun tashbiih kuma sugna ibnu kaiir wuxuu yidhi wuxuu ilaahay naftiisa ku tilmaamay ama rasuulku rabbigii uu ku sifeeyey wax tashbiiha oo makhluuqaadka u egi kuma jiro lagu shabahayo faman abata haddaba ninka u sugan lilaahi alla tacaala koreeye maa waradad waxay ku soo aroortay bihi maaga al aayaatu aayaadka asariixatu ee cadcad iyo walakhbaaru axaadiida alsaxiixatu ee saxda ah cala alwajhi aladii sidiina ugu suga yaliiqu ku habboonayd bijalaali illaahi ilaahay weynidiisa haddaba ruuxa waxaa kitaabkiiyo sunnada ku sugan ilaahay u suga sida ku habboon ee cadamada iyo weynida alle u cunantana ugu suga ee wanafaa u diida can illaahi alle tacaalaa koreeye anna qaa'isa nuqsaan iyo xumaan oo dhanna alle u diida faqad salaka alla ilahe kaasi wuxuu maray sabiila alhudaa hanuunka waddadiisii buu ku hagaago u maray allahuma wafiqna miman yasluk sabiila alhudaa allahuma wafiqna lima tuxibu watarda wajcalna miman salaka sabiila alhudaa ilaahay khayrka iyo wanaagga uu jecel yahayna waafajiyo hana inaga yeelo waddada hagaagsan kuwa ku hanuunay wallahu aclam